alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalى aalihi wasaxbihi wman ihtada bihadihi ilaa ywm اddiin
qaala kitaabu alxayd xaydka kitaabkii ka warramay kan weeye xaydku luga ahaan waa asaylaan waa dareerka weeye walihaadaba waxaa la yidhaahdaa fi lugati اlcarab saala xaada alwaadi iyadoo looga jeedo saala macana waa rogmaday biyo ayaa maray nacam laakiin xaydka imika waxaa looga jeedaa jarayaanu dami lmara min mawdicin makhsuus fi awqaatin macluuma waa dhiig ka yimaada gabadha oo calaa wajhi sixa uga yimaada si caafimaad qab ku jiro mawdic gaara ka yimaada waktiyo gaarana ka yimaada ayaa xayd la idhaahda axkaam fara badan ayaana xaydka ku xidhan oo salaadii baa ku xidhan oo soomkii baa ku xidhan oo mucaasharadii ninka iyo xaaskiisa ka dhexaysay baa ku xidhan oo ciddatu talaaq baa ku xidhan furniinka gabadha haddii la furo yaana ay ka mid tahay dumarka xayda dee xayd ayay ku ciddo tirsanaysaa oo xajkii ayaa meelow ka soo gelayaa oo zakada lafteeduu meel ka soo gelayaa oo dee waata laysku khilaafay qofkaan qaan gaadhin hadduu xoolo leeyahay xoolihiisa zakama ku waajibto waxyaabaa lagu qaangaadhana dee dumarku ay ku qaangaadhaanna dee xaydka ayaa kamida ama min calaamaati buluuqi nisa alxayd ayaa kamid a taasina waxay tusinaysaa markaa sakhaafada ahlulbidaca ahlulcilmiga ahlu sunnaha ku inkira hadalka ay ka hadlaan qadiyadda xaydka iyo axkaamtiisa waana qadiya qadiima oo ninkii muctaziliga ahaa camr ibnu cubeyd la odhan jiray waxa uu culimadii ahlu sunnae waktigiisa joogtay uu ku tacniyi jiray amase uu ku duri jiray hadalka ay ka hadlaan xaydka oo kalaamu shaafici iyo rag lamidi laa yujaawizu saraawiila imraa buu odhan jiray xad shaafici aniga iga sheegaysa hadalkiisuba gabadh midiskeedunbuu ku meereysanaya macnaa wuxuu ujeedaa qadiyadda xaydka iyo axkaamteeda ee uu ka hadlay imaamu shaafici raximah llah walikulli qowmin waarif dad markaa kuwaa dhaxlayna waa jiraan oo maanta ahlulcilmiga kibaaru ahli lcilmi ku yidhaahda culamaa alxaydi wanifaas ninku hadduu hadduu xaydka iyo nifaaska cilmi u leeyahy dee taasi ceeb maaha baab markaa weyn oo axkaam badani ay ku xidhan tahay oo dee axkaamu shariica ka mid a ayuu aqoon waxa weeyaan u yeeshay in qofka markaa lagu tacniyo ama lagu duro yaana masaa'il cilmiya oo aqoon u leeyahayna macnaa waa min nacam caadaati ahli lbidac marka iska ilaali hadalkaasi dad fara badan baa laga yaabaa dee inuu dhegahoodun kusoo duulo o ay iska yidhaahdaan laakiin hadalkaa cidda laga dhaxlay waa muctazilada weliba camr ibnu cubeyd ninkii la odhan jiray ee isaga iyo dee wasil ibnu cataa ay ahayn labadii tiira dee madhabka muctaziladu dee uu ku taagnaa markaad u fiirsato waxa weeyaan axkaamta faraha badane xaydka ku xidhanna dee waxaad dareemi kartaa hadalkaasi foolxumada uu leeyahay iyo halista waxa weeyaan uu leeyahay nimaan markaa xayd aan ka fatwoon karini kii ka fatwoon karaayey inuu ku duro masaa-isha xaydka ka waaweynna uu ka fatwoodaana min masaa'ibi hada alcasri bay ka mid tahy inuu dhiigga bani aadamka uu ka fatwoodo qadiyatu addimaa oo dembi la galo oo ka weyne aanu jirin iraaqatu dami muslimin dhiig muslim daadintiisa dembi ka weyni ma jiro siduu yihi imaamu axmed raximah llah marka shirkiga iyo gaalnimada laga yimaado waaga kusoo xigo weye markaa raggaan xaydka aan ka fatwoon karin baa laga yaabaa kaasi inay ka fatwoodaan haddii markaasi aad tidhaahdo dee miyaana dhici karin inuu masaa-ishaasi bartay xaydkana aanu baran dee cilmigu waa kala horeeya waxaa aragtaa kutubta fiqiga iyo kutubta xadiidka kii aada akridaba kitaabulxayd baa ka horeeya dee kitaab aljihaad wamaa yatacalaqu biaxkaami alqitaal marka ugu yaraan dee wuxuu noqonayaa qof ceeb la yimi o cilmigii tartiibtiisi aan u baran oo ka booday buu noqonaya sida ibn abibn cabdilber uu ku yihi kitaabka jaamicu bayaan cilmi wa fadlihi alab lcilmi wa maraatib wa darajaat cilmigu wuxuu leeyahay maraatib iyo darajaat sibuu u kala horeeya faman tacadaaha caamida nacam faqad khaalafa sabiila salaf qofka ogaan cilmigu sidaa u kala horeeyo macna loogu kala baahi badan yahay ogaan uga tallaabsada oo sidaasi aan u baran wadadii dadka hore wanaagsanaabu khilaafo uli waman tacaddaa sabiila asalafi caamida dalla qofka wadadooda ogaanu khilaafe uga gudbaana waa lumayaa shakilaan qofka isagoo jaahila wadooda khilaafaana zalla laa shaka inuu dhaco isagoon uqastiin inuu simbiriraxanayo waxa weeyaan uu ku faayo wa qowli illaahi tacaala kitaabkii ka hadlaayo weeye ila ui yasaluunaka waxa ay ku weydiinayaan can ilmaxiidi bay ku weydiinayaan ay can ilxaydi bay ku weydiinayaan can axkaami ilxayd ayay ku weydiinayaan can zaman ilxaydi bay ku weydiinayaan ayaa la odhan karaa waktiga xaydka iyo sida dumarka loola loola mucaamaloonayo ama can ilmaxiidi ay an can dami lxaydi bay ku weydiinayaan ama can ilmaxiidi ay can mawdici ilxaydi bay ku weydiinayaan oo farjigii ah ma looga tegi karaa gabadhii qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydku adan waa dhib weeye oo waa dee najaas raayixadiis iyo urtiisuna waa waa mid aan wanaagsanayn caafimaad darana dee ninku uu ka qaadi karo haddii xaaladaasi uu jimaaco xaaskiisa factazilu nisaa dumarkii ka dheeraada fi lmaxiidi ay fii zamani alxaydi waktiga xaydka ama fi lmaxiidi ay fii mawdici lxaydi ka dheeraada meesha xaydka uu ka socdo bimacnaa farjigiia walaa taqrabuuhuna ha u dhowaanina xataa yaطhurna ilaa ay daahirgaroobayaan bimacnaa ilaa uu ka go-aayo dhiiggii dahaarada koowaad waxaa looga jeedaa inqiaacu dam baa looga jeeda faidaa taaharna marka ay dahaaro qaataan oo tataaharnadan macnaheedu waa ikhtasalna ay maydhaan fa'tuuhunna manaa dumarkii uga taga min xaysu meeshii amarakum ullah ilaaha uu idin amray yanaa an tactaziluu canha inaad ka dheeraataan markii hore ilaha u idin amray mawdicii ilaahay marka hore u idin amray inaad ka dheeraataan ama min xaysu meeshii amarakum ullah ilaahay idin amray inaad uga tagtaan dee mawdicu waxa weyaan alxarf ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yaha atawaabiin kuwa toobadkeenka badan ee alrajaacuuna ila allah wa yuxibu wuxuu jecel yaha almutaahiriina kuwa isdaahiriya marka towbadu qofkii waxay ka daahirinaysaa wasakhdii dunuub dee maydhashadii iyo weysadiina waxay ka daahirinaysaa manaa wasakhdii kale ayaa ay ka daahirinaysaa walihaada baa labada la jamciyey dahaaradii macnawiga ahayd oo towbada ah iyo tahaaradii waxa weeyaan xisiga ahayd oo meedhashada ah marka aayadda qur-aanka ahi waxa ay tilmaamaysaa awalan inuu xaydku yahay shay dhib leh oo haddii ninku uu xaaskiisa xaaladaasi u tago dee dhibaata ay kasoo gaadhayso sababta loogu diiday xaaladda looga xaaraantimila tahay wa fiiha taxriimu jimaaci almara alxaa'id inay xaaraantay gabadh xaa'ida in la jimaaco ayaa laga qaadanaya factazilu nisaa fi lmaxiid waxaa laga dheeraanaya gabadhoo dhan ma aha waxaa laga dheeraanaya waa jimaaca isnacuu kula shay ila nikaax bir rasuulku calayh salaatu wasalaam yuhuudbaa markaa dumarka ka fogaan jirtay xaaladda oon la hadli jirin oon la jiibsan jirin oo waxba aan la cuni jirin laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay ummaddiisa waxaa laga fogaanaya inay tahay uun macnaa ninka inuu gabadhi uu jimaaco waxaa laga qaadanayaa aayadda gabadhii ninka inaanay ugu xalaaloobahayn uu dhiigu ka go-o qura bal waxa weeyaan la rabo inay meedhato waana sida jamaahiir lculamaa ay ku tegeen marka xataa hadduu dhiiggii go-o oo ay ingegto oo aanay maydhan manaa xalaal ninka u noqon mayso waayo tahaaratayn baa lagu sheegay aayadda xataa yaطhurna ay yanqaطica addam canhuna faidaa tataaharna ay iktasalna marka laabudda labada tahaaro waa in la helo horta dhiiggu waa inuu go-o iyadoo dhiiggu aanu go-in hadday meydhato dee ninka xalaal noqon mayso mar labaadkana waa inay meydhato oo hadduu dhiiggu go-o weli aanay maydhan dee ninkii xalaal u noqon mayso oo xaaraan bay ka noqonaysaa baabun kayfa kaana sidee buu ahaa bad-ulxaydi xaydka bilowgiisu sidee buu ahaa siduu ku bilaabay wa qowlu nabiyi sala allahu alayh wasalam iyo qowlkii rasuulku yihi haadakani shay-un shay weeyaanoo katabahu llah ilaahay uu u qadaray calaa banaat banaati aadam nebi aadam hablaha ka farcamay waa sida aynu ku arki doonno insha allah xadiidkan soo socda musnadka wa qowlu bacdihim iyo qowlka barhkood ay yidhaahdeen kaana wuxuu ahaa awalu maa ursila markii u horreysay lasoo diray alxaydu xaydka calaa bani israa'iila buu ku dhacay وxadيiث النabiyi slى الlahu عalيه wasalam xadiidka nebiga ayaa akharu ay quwatan ayaa xagga awooda badan oo hadalka saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen ciddii u horreysay xayd uu ku dhacay dumarka reer banu israa'iil bay ahaayeen dee xadiidka rasuulku uu yihi banaatu aadam waa la kowsadayba hablaha ka farcamay nebi aadam ayaa ka xoog badan ama akharu wuxuu uga jeedaa ay acamu wa ashmalu ayaa ka macno ballaadhan oo halka hadalkaa saxaabada qaarkood ay yidhaaheen dee uu ku gaar yahay dumarkii reer banu israa'iil dee xadiidka rasuulku waa ka caamsan yahay oo dumarkii nebi aadam ka farcamay oo dhan ayaa u koobsanaya marka markuu leeyahy bukhaari wa wa qaala bacduhum barhkood waxa ay yidhaahdeen hadalka waxa weyaan cidda tidhi macnaa waa saxaabada qaarkood sida ibnu mascuud oo kale kaana arijaalu waannisaau fii bani israa'iila yusaluuna jamiican rag iyo dumarkuba reer banu israiil oo wada tukan jireen manaa fi lmasjid fii safin waxid wa kaanat ilmar'atu tatasharafu lirajul gabadhu ninka ayay isu dheereyn jirtay fa alqa allahu calayhina alxayd macnaa kaba dhaadheer oo looxa bay xidhan jireen dumarku si gaba dheer loo moodo fa alqa allahu calayhina alxayd wamanacahuna almasaajid ilaahay baa subxaana wa tacaala xaydka ku salliday oo sababtiisana markaa dee salaadii ay masaajidada u aadayeen u diiday oo markaa caaishana waa laga soo wariyey asarkaa iyo umu salama iyo saxaabo kale waa laga soo wariyey marka ahlucilmiga qaarkood aahaartaasi waxay yidhaahdeen xadiidkan soo socdo ah in dee banaatu aadam ilaahay subxaana wa tacaala uu u qadaray xaydka ma khilaafsana oo waa la iswaafajin karaa waxaa laysku waafajin karaa in la yidhaahdo dee dumarka reer banu israa'iil waxay ka mid ahaayeen macnaa min banaati aadam weeye laftoodu waa hablihii ka farcamay nabiy llaahi aadam calayhi isalaatu wasalaam marka xadiidka ayaa noqonaya min baabi alcaam aladi uriida bihi alkhusuus macnaa hadal caama laakiin cid gaara looga jeedo oo rasuulku marka uu leeyahay calaa banaati aadama waxa weeyaan dee dumarkii reer banu israa'iil weeyaan ujeedadu oo lafdigaa caamkee banaatu aadamo oo dhami ay soo gelayaan buu cabiray isagoo dumarkii reer banu israa'iil u jeeda si kalena waa laysku waafajiyey waxau ihi waa dhici kartaa xaydku inuu ka horreeyey dumarkii reer banu israa'iil laakiin in xayd fara badan gabadhii lagu sallido oo waktigiisu uu farabadayy ama dee iskaba socdaba ayay la gaar ahaayeen dumarkii reer banu israa'iil calaa kulli xaal marka horeba in laysku dayo in laiswaafajiyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadal qof kale oo atbaacdiisa ka mida walow kaana saxaabiyan ayaababa khaladaba oo asalku waa in la qaato hadalka rasuulka calaa cumuumihi lagu qaato hadalkaasi hadduu waafiqi karo saxaabigu yihi ama caalim kale uu yihi waa sax haddaanu waafiqinna dee alcibratu waa biqowli nabiyi calayhi salaatu wasalam waxaa la qaadanaya waa qowlka rasuulka walihaada baa bukhaari ui waxadiidu nabiyi sala allahu calayhi wasalam akharu oo xadiidku markaa inuu mar walba yahay mid ka xoog badan oo laga horreysiinayo hadalka cidda kale ayaa uu sheegay saxaabada qaarkoodna waxaa ka sugnaatay inuu xaydku ku ciddii u horreysay uu ku bilaabmay inahayd xawaa umu lbashar sida ibnu cabaas oo kale ina ibtidaaa alxaydi kaana calaa xawaa bacda an uhbitat min aljanna oo gabadhii u horreysay xayd uu ku dhacay waxa ahayd umunaa xawaa markii laga soo dejiyey jannada dhulka la keenay ee arrintaasi ay la soo gudboonaatay calaa kulli xaal calaa kulli xaal wax xukum oo markaa ku xidhani ma jiro xaydku goorta uu bilaabmay baabul amri amarkiibuu u baab yahay baabul amri arrinkiibuu u baab yahay binnufasaa macnaa ku tacalluqaayey ama la xidhiidhsanaa gabadha nifaas kale idaa nufisna marka dumarkii nifaasku uu ku dhaco qala xadaثna عlي بn cabd الlaahi وabوxasن almadini qala xadaثna sufyaan huwa ibn cuyeyna qala samictu waxaa maqlay cabdiرaحman ibn اqasim cabdiرaحman ibn اqasim ibn mxamed ibn abi bakr الصdiq qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay alqasima wa aabihi oo yaqul samictu waxaan maqlay caaisha oo taqulu leh kharajnaa waanu baxnay laa nadun anagoon umalaynahayn ila اlxaja xaj mooyaane wax kale inaanu samaynayno anagoon umalaynahayn waxay ujeedaa manaa maan anfi lahayn tamatuca maan anfi lahayn oo intaanu cumraysana haddana inaanu xajiyi doono oo dee tamatuca waxaa la idhaahdaa berigii hore ma jiri jirin bal fi ljaahiliya dembi baa ayaaba loo arki jiray marka markaan rasuulka la soconay alayhi الsalaatu wasalaam waxaanu umalaynayni inaanu xaj qura un gudanayno falama kunaa markaanu ahayn bisarifa meesha la idhaahdo kuwa ku sugan xidtuwan xayda bay tihi caysha fadakala calaya waxaa isoo galay rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi wa ana abki ano ooyi qaala wuxuu ihi maalaki maxaa kugu dhacay annufisti ma xayd baa kugu dhacay miyaad xayd markaa nifaaska halkan waxaa looga jeeda bimacna alxayd ila caaisha may umulin oo taa waa la isku waafaqsan yahay inay markaa arrinteedu xayd ahaydna dee caaishiyadaaba sheegtay oo xibto ayay tiri qultu waxaan ihi nacam ha qaala wuxu uhi ina haadakaasi xaydka ee amrun arrin weeye oo katabahu allahu ilaahay subxaana watacaala uu qadaray calaa banaati aadama ee faqdi samee maa yaqdi waxa uu samaynayo alxaaju qofka xajiyaya oo ixraamkaaga waad iska exraamnaanayso haddee xaydkaasi kaa jabin maayo ixraamkii hayra an laa tatuufi laakiin hase yeeshee laa tatuufi ha ku tawaafin bilbeyti kacbada gabadha xaydka looma ogole qaalat waxay tihi wadaxa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam dumarku waxa udxiy ahaan uu u qalay oo can nisaahi dumarkiisii uu u qalay kaga udxiyeeyey bilbaqar lo ayaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam udxiy ahaan uga qalay marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa waxa weeyaan xaydku inuu ahaa mid la kowsaday banaatu aadam nabiyullaahi aadam hablaha ama dumarka waxa weeyaan ka farcamay oo hooyadood markaasi xawa ay arrinta noocaasiya ay ka dhaxleen waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamayaa inay bannaan tahay jawaasu lbukaa walxusni liajli xusuuli maanicin lilcibaada qofku inuu ooyi karo haddii cibaado iyo khayr uu doonaayey arrini ay ka hor istaagto oo caaisha radia allahu canha iyadu waxay doonaysay dee cibaadada xajka la idhaahdo waxaanay markaa ra'yigeeda islahayd mar haddii aada xayday ma xajiyi kartid oo xaj suurtagal kuma aha marka xajka a istiri suurtagal kuma aha arrintaasi ayay ka ooyeysay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam oohinta iyo murugada noocaasi dee kuma inkirin oo kuma qabsan marka hadday salaatuljamaaca ku dhaafto macnaa inaad oydaa ma noqonayso mid sharci daraa oo cibaadada ku dhaaftay waxa weya inaad u oydaa waxa kale oo xadiidku uu tilmaamayaa magaca annifaas in xaydka laftiisa loogu yeedhi karo waana u baabaysan doonaa bukhaari raximah llahu tacaala waana halka ay ka qaateen ahlucilmigu markay yidhahdeen xaydka iyo nifaasku waa isku axkaam wixii daliil uu ku kala duway mooyaane waana arki doonaa insha allah waxaa axkaamta ay ku kala duwan yihiin damu lxayd iyo damu annifaas axkaamta ay ku kala duwan yihiin waxaa kaloo markaa xadiidan ku sugan gabadha xaaid iyadoo xaaida gabadhu inay xajiyi karto iyadoo xaaida ayay exraaman kartaa oo shuruudda exraamka ka mid maaha gabadhu inay daahir iyadoo xaydkiilaba exraaman karta manaasigta iyo wixii qofka xaajiga uu gudanayo o dhanna oo hadal iyo ficil lahaabana waa samaynaysa waxaa loo diidun markaa tawaafka iyo asacyi bayna asafa walmarwa labadaasi ayaan loo ogolayn dawaafkeedana marka waxay la sugaysaa waktiga ay daahir garowdo tawaafka markaa ay la sugaysaana waa tawaaf alcumra hadday tahay mutamatica iyo tawaaf alifaada oo ah tawaaf alxajka rukunkaa laakiin haddii waxa weeyaan xayd uu ku dhaco iyadoo weli tawaaf ulwidaac aan la iman laakiin tawaafkii rukunka ahaa ee tawaaf alxajka ahaa gudatay waa iska tegi kartaa waa loo rukseeyey xaaidka iyo nufasaagu inay iska tagaansa insha allahu tacala aynu arki doono fi kitaabi ilxaj ahlucilmiga qaarkoodna waxay markaa tilmaameen haddii tawaafkii tawaaf ilxaj ee rukunkaha iyadoo aan dawaafin ay xaydo dadkii rufqada ama safarkii ay la socoteen aanay sugi karahayn oo dee diyaaradii markaa ay ku qoraydba waktiga ay daahirgaroobayso ay kasoo horeynayso soo noqoshada ay dawaafka usoo noqotaana ay ku adag tahay lidaruura waa iska dawaafi karta bedhan iyadoo xaaid ah waana qowlka uu rajaxay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah waxaanad moodaa sheekh ibnu cuthaymiin laftiisu qowlka inuu u iishay marka uu sharaxayo kitaabka zaadka kitaabkiisa la sharxu almumtic marka marka qawaacidda shareecada la eego a rafcu lxaraj iyo dafcu lmashaqana qowlkaasi qowl baciida ma aha bal iftarid imika haddii la idhaahdo diyaaradii falaaidkii u dambeeyey baa tegaya gabadhina weli ma daahir garoobin diyaarad dambe ay soo raacdaa ma jirto kharash ay diyaarad kale kusoo raaci karto oo falayt markaa xora mustaqila ay kusoo raaci kartaa ma jiro tigir ay ku goosan karto qunyar ma noqon karto waynu ognahay dhibaatada marka xaaladaasoo kale baciid maa haddii la idhaahdo waa iska dawaafaysaa lidaruura ayay u dawaafaysaa oo tawaafu bilbeyt wax ka weyn ayaa markaa daruuradu ay banaysaa qadiyadda kale aan baraarujinaya waxay tahay had iyo jeer aale waxaa la isku khaldaa istilaaxaadka ahlulcilmigu ay leeyihin erebixinta ahlulcilmigu ay leeyihiin iyo xaqaa'iqda sharcigaabaa la isku khaldaa oo qadaaga waxay u yaqaaniin ahlulcilmigu istilaaxaan ama erebixin ahaan ficlu lcibaadati bacda khuruuji waqtiha in cibaadadii la sameeyo iyadoo waqtigeedu uu baxay laakiin xaqiiqada sharciga ee dee kelmaddaasi ay leedahay macnaha waa ka duwanta oo kelmaddaasi hadday qur-aanka kusoo aroorto ama xadiidka tii markaa istilaaxii fuqahada oo ah in cibaadadii la sameeyo iyadoo waqtigeedu baxay un ha ku fasirin bal u fiirso xadiidka faqdii maa yaqdi alxaaju qalleedee maa halkan macnaheedu waa cibaadado waktigeedii la sameynaya haddana qadaa lagu tilmaamo waxaa la mid ah xadiidka wuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam famaa faatakum famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu faqduu dee qalleeya maaha macnaheedu ila salaadda weli waktigeedi waa joogaay waa tukada un macnaheedu faidaa qudiyat isalaatu salaaddii haddii la qaleeyo maaha macnaheedu waa marka salaaddii waktigeedii la tukado bimacnaa la dhameeyo ayaa looga jeeda waxaa la mida kelimatu waajib dee culimadu waxbay u yaqaaniin kelimatu waajib gaar ahaan usuuliyiintu waxay u yaqaaniin shayga si go-an qofka loo faray oo hadduu ka tago lagu ciqaabayo camdan uga tago laakiin kelimatu waajib marka ay nusuusta kusoo aroorto manaa macnaheedu sidaa waa ka duwanye oo shayga yanaa si adag loo rabo walow sunaba ha noqdee sunna mu-akadaba ha noqdee ayaa waajib shareecadu ay ku sheegtay oo guslu ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim marka rasuulku sidaa uu yidhi dee waajibka ha u fahmin kii culimada usuul fiqigu ay yaqaaniin marka qaacidadaa guud ayaan ku baraarujinaya dalabatulcilmiga inaan la ysku khaldin istilaaxaadka ama erebixinta ahlulcilmiga iyo alxaqaa'iq alsharciya oo marka aada aayad qur-aana fasiraysa ama xadiid kelmadda ku soo aroortay markaad rabto inaad fasirto ama aada macnayso ma aha inaad ku macnayso kelmaddaasi macnaha ay leedahay istilaaxan ama erey bixin ahaan laakiin xaqiiqada sharciga kelmaddaasi ay leedahay waa inaad waa inaad ku macnayso weyi qaala baabu gasli lxaayidi xaaid gabadhii xaayidka ahayd meedhisteeda ayuu baab yahay ra'sa zawjihaa ninkeeda madaxiisa ay meydho iyo wa tarjiilihi feedhista waxa weeye an ay u feedho qala xadaثna cabdالlahi bn yusf qala xadaثna malik can hishaam can hishaam bni curwa can abihi can caaisha qaalat waxay tihi kuntu waxaana urajilu inaan feedho ra'sa rasuuli اlahi salى اllahu alayه wasalam madaxa rasuulka wa ana xaa'idun anigoo waxa weyaan xaa'ida bay leedahay caaisha radi allahu canha qala xadaثna ibrahim ibn musa qal akhbarana hishaam ibnu yusuf asankani abu cabdiraxmaan asancaani baan ujeeda abu cabdiraxmaan qaadi sancaab ah oo min abnaaءi lfurs asalkiisu farisi bu markaa reer furs markii meesha ay yimaadeen waa dadkii kaga hadhay ana bna jurayjin ibnu jurayj waa cabdilmelik ibn cabdilcaziiz asalkiisuna wuxu rumi waa min ahli rum waxaana la yihi waa awalu man sanafa fi lislaam culimada qaarkood ba waxa ciddii u horeysa ee kitaab qorta manaa fi lislaam isaga ayuu ah akhbarahum qaala akhbaranii hishaam can curwa anahu su-ila in la weydiiyey atakdumunii ma ii adeegeysa alxaydu gabadhii xaayidka ahayd aw tadnu minii ama ma ii soo dhawaanaysa almaratu gabadhii wahiya junubun faqaala curwatu wuxu uhi kullu dalika arrinkaas oo dhami calaya aniga dushayda hayin waa mid fudud oo inay gabadhu ii adeegto ama i taabato ama ii soo dhawaato dhib uma arko wa kullu dalika arrinkaa dhammaantiina takdumni gabadhi waa i khidmeynaysaa marka ay ku sugan tahay ay wa fii kulli dalika arrimaha markay ku sugan tahay oo dhanna takdumni walaysa calaa axadin axad dushiina ma ahanin fii daalika arrinkaa dhexdiisa ba'sun ee ismun wax dembi haddii gabadhi ay ukhidmayso iyadoo xaayid ama junuba akhbaratnii waa ii warantay caaisha annahaa kaanat inay ahayd turajilu mid feedha tacni waxay ujeedaa ra'sa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam timaha rasuulka wahiya xaayidun iyadoo xaayida warasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam xiinaidin markaa mujaawirun buu ahaa mid ku ictikaafsan ay muctakifun fi lmasjidi masaajid yudni laha wuxuu usoo dhoweyn jiray ra'sahu madaxiisa wahiyo waxaaliya iyaduna fii xujratiha qolkeeda ay ku jirto faturajiluhu waa u feegi jirtay wahiya xaa'idun iyadoo xaa'ida marka waxaa laga qaadanayaa axaadiisan gabadha xaa'idkaa dee bedankeedu iyo jirhkeedu inuu daahiriye oo xaydku dee mawdica iyo meeshaasi uu ka socdo uun axkaamtiisu inay ku kooban tahay oo haddii markaa dee qof ay taabato aanay qofkaasi najaasaynahayn ama dee in la yska ilaaliyaa aanay waajiba markaa dalaala fiihi dalaala calaa tahaarati badani alxaa'id mar hadduu jirhkeedu daahir yahayna dee caraqeedii iyo dareerayaashii kale marka horeba daahirkaana inay daahir yihin baa laga qaadanaya inay markaa zawjkeeda ukhidmayn karto iyadoo xaa'ida ayaa laga qaadanaya o dee ninku aanu ka fogaanahayn marka xadiidka dee xaa'id baa lagu sheegay junubkana waa ilxaaqiyey ama waa haleeshiiyey curwa ibnu zubayr waayo dee janaabadu waa ka khafiifsan tahay xaydka waa ka khafiifsan tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa mubaasharada loo diiday ninka muctakifka ah inuu xaaskiisi walaa tubaashiruuhuna markuu leeya ilaahay mubaasharadaasi waxaa looga jeedaa aljimaac iyo wa muqadimaatu waxa hordhacu ah laakiin taabasho oo dhan ma aha oo haddii xaaskiisa uu taabto isagoo muctakifa ama iyaduba ay taabato iyadoo arrintaasi jimaacaan hordhacu ahayn oo mudaacabo jimaacii ka horeysa aan ahayn tii shahwada kicinaysay waxa weeyaan ma ma noqonayso inuu ku dhacay wixii loo diiday mubaasharada loo diiday marka horeba taasi kuma jirto waxaa xadiidka culimada qaarkood u daliishadeen xaa'idku inaan masaajidka soo gelahayn lakiin xadiidku kuma cadda waayo sababta caaisha radi allahu canha ay usoo geli weyda waa maxay ma ragga masaajidka jooga ayaa markaa ay diideysa inay u timaado nacam mise bisababi ilxayd bay uga imtinaacday oo u diiday masaajidka inay soo gasho macnaa kuma cadda xadiidku masaladaasi waxaa kaloo markaa xadiidka ahlucilmiga qaarkood ay u daliishadeen taabashada gabadhu inaanu weysada jebinahayn laakiin daliil kaloo loo daliishado mooyaane dee xadiidkani taa kuma cadda oo rasuulku horta ma weyse qabay dee laguma sheegin xadiidka mar labaadka taabashadaa dabadeed si toosa salaad ma u tukaday mise u weysaystay laguma sheegin marka xadiidku masaladaasi daliiluma ah waxaa kaloo xadiidka ahlucilmigu ay u daliishadeen qofka muctakifka waata loo diiday masaajidka inuu ka baxo marka haddii jirkiisa wax ka mida masaajidka uu ka saaro taasi dhib ma leh oo gacantiisa uu saaro ama lugtiisa uu saaro ama madaxiisa uu saaro ee rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagoo muctakifa ictikaafsan ayaa madaxiisii uu ka saaray masaajidka oo dee madaxii xagga qolka ayuu jiro o halkaasi caaisha ay ku feedhaysa oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam daaqad ama dalool ayuu uga saaray waxaa kaloo taasi culimadu ay uga qiyaas qaateen oo ay haleeshiiyeen qadiyadda waxa weeyaan ku saabsan hadduu qofku ka dhaarto inuu guri galo haddii gurigaa lugtiisa uu geliyo ama gacantiisa ama madaxiisa dhaartiisii mid jebiye noqon maayo waayo ma ma wada gelin dee gurigii hadduu ka dhaarto inuu ka baxana waa sidaas oo kale oo gurigu ka dhaartay ka bixitaankiisa uu lugtii ka saaro ama gacantii uu ka saaro ama madaxiisi waxa weeyaan uu ka saaro qaala raximah llahu tacaala baabu qira'ati rajuli ninka akhrintii qur-aanka u akhriya buu u baab yahay fii xijri imra'atihi gabadhiisa dharteeda uu ku akhriyo wahiya xaa'idun iyadoo xaa'ida wa kaana abu waa'il wuxuu ahaa yursilu mid dira khaadimahu addoontiisii wahiya xaa'idun marka khaadim ninka iyo gabadha labada waa la idhaahda wahiya xaa'idun iyadoo xaa'ida ilaa abi raziin buu u diri jiray fataatihi waxay u keeni jirtay bilmusxaf fatumsiku waxa ay qaban jirtay bicilaaqatihi macnaa galka musxafkaasi uu ku jiro sidihiisa cilaaqadu waa sidaha galka ayay qaban jirtay qaala xadatanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn anahu samica zuhayra zuhayr ibn mucaawiya can mansuur bni safiya ana umahu safiya ayaa xadaathu u warantay marka hooyadii baa loo nisbeeyey mansuur caan ayaanay ahayd waa safiya bintu shayba min sikaari saxaaba ayay ka mid ahay ana caaisha ayaa xadaatha u warantay ana nabiya salى اlahu alيه wasalam kaana inuu ahaa yataki mid waxa weeyaan ku jiifsada fii xijrii dhabtayda wa ana xaaid iyadoo xaaid aan ahay bay leedahay uma yaqra wuxuu akriyi jiray alqur'aana qur'aanka ayuu akriyi jiray oo yatakiu fii xijri fiid waa bimacnaa calaa ay calaa xijri waxaana markaa fiida looga cabiray libayaani tamakun inuu si fiican uga buuxsaday oo ugu jiifsaday si waxa weeyaan loo muujiyo kaanamaa inuu dhex galay oo kale marka xadiidkan waxa uu daliilu yahay dee gabadha xaayidka ah inay tahay jidhkeedan kale inuu daahir yahay damul xaydka ama dhiigga xaydka ama meesha uu mara mooyaane oo qur-aankii waxa weeyaan dhegteeda isagoo ku jiifa ninku uu akriyi karo iyo qur-aanka meel najaasa qofku isagoo u dhow haddii uu akriyo inaanu ku dambaabahayn oo laa shaka markuu rasuulku calayh salatu salaam dhabta caaisha ku jiifay inuu ahaa qariib min anajaas oo damul xaydkii de ayuu u dhowaa laakiin mubaashir linajaasa ayaanu ahayn oo mid najaasadii markaa lafteedii taabanaya ma aanu ahayn waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday in jiif qur-aanka lagu akriyi karo qofku isagoo jiifa qur-aanka waa akriyi karaa edeb darana taasi ma aha bal waxay soo gudagelaysaa qowlka ilaahay subxana wa tacala uu yihi aladiina yadkuruuna allaha qiyaama wa qucuuda wa calaa junuubihim oo qur-aanka akrintiisu ilaahay xuskiisa iyo dikriga ayay ka mid tahay aharka marka abu waail isagana wuxuu u keenay bukhaari raximah llahu tacaala wuxuuna tusinayaa awalan gabadha xaaidka ahay musxafka inaanay taabanahayn musxafka laftiisa laakiin hadduu musxafku gal ku jiro inay sidihiisa qaban karto markaa qofka aan daahirka ahayn musxafkaoo gal ku jira sidihiisa waa qaban karaa ama shandada uu ku jiro waa qaadi karaa ama sanduuqa uu ku jiro laakiin musxafka laftiisa inuu taabto ayuunbaa mamnuuca imaamu maalik baa markaa xataa taa lafteeda manciyey u hi xataa galka uu ku jiro sidihiisa ma taaban karo laakiin culimada badankoodu sidan ayay ku tegeen aharkani waxa weeyaan inuu tusinayo oo inuu taaban karo sidaha ama shaygaas uu musxafka uu ku dhex jiro shandadaa ama sunduuqa inuu taaban karo baabu man mid buu baab yusama ku magacaabay annifaasa nifaaskii xaydan ku magacaabay marka culimada qaarkood tarjamadan waa ku intiqaadeen bukhaari waxaan tarjamadu waa maqluub way kala roganta oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo nifaas u jeeda dee muu isticmaalin kelimatu lxayd oo nifaaskii magaca xayd umuu bixin ee waa cagsiga ee xaydkiibuu rasuulku ugu yeedho u bixiyey magaca annifaas culimada qaarkoodna si kale ayay u fasireen oo waxay idhahdeen baabu man sama anifaasa ay man alaqa cala anifaasi ay man alaqa annifaasa qofka ilaaqay ama sheegay kelimatu nifaas xaydan ay cala alxaydi xaydkii ku ilaaqay oo kelimatu nifaas sheegay isagoo ujeeda maxay xayd isagoo ujeeda saas ayaana waafaqsan xadiidka qaala xadaanaa almakiyu ibnu ibrahim almaki ibnu ibrahim waxa weeyaan akbaru shaykhin lilbukhaari qaala xadaanaa hishaam adistawaayi can yaxya bni abi kaiir can abi salma ana zaynab ibnata umi salma ayaa xadaatu u warantay ana uma salma ayaa xadaatha qaalat waxay tihi bayna wakti ana anigu maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka aan la joogo mudajicatun mid jiifto aan ahay fii khamiisatin aan ku jiifo khamiisadu markaa waa maro madow laakiin calaamado ama liidad leh inta badanna suuf bay ka samaysanta id xibtu isla markaa ayaan xayday fainsalaltu waan siibtay fa akhadtu waxaan soo qaatay hiyaaba xiibatii dharkii waxa weeyaan xaydka ayaan soo qaatay markaan xaaid ahay aan si gaara u xidhan jiray qaala wuxuu idhi amufistim yaad xayday qultu nacam fadacaanii waa ii yeedhay fadajactu macahu waxaan rasuula kula jiibsaday fi lkhamiila ayaan kula jiibsaday qatiifadii ayaan kula jiibsaday oo rasuulku calayh salaatu wasalaam uu ku jiifay marka xadiidku waxa uu tusinayaa gabadha xaaidka dee badankeeda jirkeedu inuu daahir yahay oo ninku aanu iska fogeynahaynoo marka ay la jiifsan karto marana ay la huwan karto midna ay kula jiifsan karto gabadhu iyadoo xaa-ida waxa xadiidku marka uu daliil u yahay in xaydka nifaasna la yidhaahdo taasna waxa ahlucilmigu raxmatullahi calayhim ay ka faa'iidaysteen in xaydka iyo nifaasku ay isku axkaam yihiin wixii daliil uu markaa inay ku kala duwan yihin u sheegay mooyaane waxay ku kala duwan yihinna waxaa ka mid a xaydka waa lagu qaangaadha waa min calaamaati albuluuq laakiin nifaasku calaamaat lbuluuq ka mid maaha haddaad tidhaama gabadhan oo umushay oo damu nifaas yeelatay baan qaangaadhin maya way qaangaadhay laakiin calaamadda qaangaadhkeedu maaha dhiigga nifaaska waa xamliga mar haddii xamli waxa weyaan ay qaaday dee inay biyo yeelatay ayaa taasi daliil ay u tahay taasaana calaamatulbuluuqa calaamaddii qaangaadhka lakin dhiigga laftiisu calaamaddii qaangaadhka maa waxaa kale ku kala duwan yahin xaydka waa lagu ciddo tirsadaa oo alxayd tactadu bihi lmar'a laakiin nifaaska laguma ciddo tirsado oo wilaadada ama umusha lafteeda ayaa gabadha ciddadeedu ay ku dhammaanaysaa maaha dhiiggan xataa hadday umusho umul aan dhiigba aan lahayn dee waa dhammaanaysaa ciddadeedii oo ma aha in calaamadda ciddadu inay dhammaatay loo deliishanaya inay tahay dhiigga laftiisa ee waa wilaadada waa umusha waxa weeya lafteeda weeyi axkaam kale markaasi ay ku kala duwan yihiinna ahlucilmigu raxmat ullahi caleyhim way tilmaamaan lakiin kuwaasi ayaa u caansan wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alih wasaxbi wasalama tasliima kaiira
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum في شبكة منهج أونلاين